efesos cutubka labaad idinku waxaad ku dhimateen xadgudubyadiinna iyo dembiyadiinna kuwaas oo aad markii hore ugu socon jirteen sida socodka wakhtigan iyo sida madaxda xoogga wada oo ruuxa haatan ka dhex shaqaynaya carruurta caasinimada iyaga dhexdooda mar baynu dhammaanteen ku dhaqmi jirnay damacyada jidhkeenna innagoo samaynaynaa waxyaalaha jidhka iyo maanku ay doonayaan oo innaguna xagga dabiicadda waxaynu ku ahayn carruurtii cadhada sida dadka kale laakiinse ilaaha naxariista odanka kowaawu wuxuu inagu jeclaaday jacaylkiisa weyn oo sidaas daraaddeed markii aynu xadgudubyadeenna ku dhimannay wuxuu inala soo noolaysiiyey masiix idinku dhimco baad ku badbaaddeen oo innagana isagii buu inala soo sara kiciyey oo wuxuu isagii inala fadhiisiiyey meelaha jannada xagga ciise masiix si oo wakhtiyada imanaya hodantinimada weyn oo nimcadiisa ugu muujiyo roonaanta oo inoogu qabo xagga ciise masiix waayo idinku waxaad ku badbaaddeen nimco xagga rumaystadka mana aha waa xaggiinna ka yimid laakiinse waa hadiyadda ilaah mana aha xagga shuqullada si aan ninna ugu faanin waayo innagu waxaynu nahay wixii uu sameeyey oo waxaa laynoogu uumay ciise masiix shuqullada wanwanaagsan aawadood oo ilaah hore ugu diyaariyey inaynu ku soconno haddaba sidaa daraaddeed idinku xasuusta inaad waa hore xagga jidhka ku ahaan jirteen dad aan yuhuud ahayn oo kuwa gudan la yidhaahdo oo xagga jidhka gacmo lagu guday oo ay idinku yeedhi jireen buryaqab waagaas masiix baad ka soconaydeen oo shisheeyaad ka ahaydeen dowladda reer binu israa'iil oo ajnabi baad ka ahaydeen axdiyada ballanka idinkoo aan rajo lahayn oo aan dunida ilaah ku lahayn laakiinse kuwiinna mar horay fogaa haatan waxaad ku jirtaan ciise masiix oo waxaa laydinku soo dhoweeyey dhiigga masiixa waayo isagu waa nabaddeenna oo waa kan labada mid ka dhigay oo dumiyey qoqobkii derbiga dhexe isagoo jidhkiisii ku buriyey cadowtinimadii taas oo ah sharciga amarrada ku jira qaynuunnada inuu isaga qudhiisu labadii isugu abuuro nin cusub isagoo saas nabad ku samaynaya iyo inuu labadooda oo isku jidha ilaah kula heshiisiiyo xagga isku tallaabta isagoo halkaas ku dilay cadowtinimada oo markuu yimid ayuu nabad ku wacdiyey kuwii nin fogaa oo kuwii dhowaana nabad buu ku wacdiyey waayo labadeennaba isagaynu ruux keliya ugu galnaa aabbaha sidaas daraaddeed idinku mar dambe ma ihidin ajnabiyo iyo shisheeyayaal laakiinse qudusiintaad isku waddan tihiin oo waxaad ka mid tihiin reerka ilaah oo waxaa laydinka dul dhisay aasaaskii rasuullada iyo nebiyada oo waxaa dhagixi geeska ee ugu weynaa idiina ciise masiix qudhiisa oo dhismaha oo dhammu isagu si wanaagsan isugu haystaa oo weynaadaa oo wuxuu rabbiga u noqdaa macbud quduusa idinkana isagaa laydinku wada dhisay inaad ahaataan rugtii ilaah xagga ruuxa